ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare iyo daafuri mashaariic la xiriirtay dhinacyada caafimaadka walbarashada biyo iyo gargaarka oo ku hirgeliyayta soomaaliya xarunta boqor salmaan ee gargaarka iyo howlo samafalka aniseo kabiyayta beese dhan afartan milyan oo doolara ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa tilmaamay inay mashaariicdan walweynku tara doonto baahiyo adeegyada bulshada ee ku jara dalkaana gaar ahaan dhinacyada caafimaadka walbarashada iyo biyo ay ku midayiin adeegyada asaasiga ee baahida weyn oo qaban shacabka la taliyaga boqorka sacuudiga eena kormeeraga guud ee xarunta boqor salmaan ee gargaarka iyo owlo samafalka doctor cabdalla bin cabdilcasiis alrabiici oo hogaamiyahay wafdiga dowladda sacuudi carabiya ee ankooy daafurka mashaariicda weliba uuse sheegay in dowladda sacuudi carabiya ku goonta taageerooga dhinacyadii shalgadiisan le ee shacabka soomaaliyeed iyo dowladiiba أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيظل حريصا على مواصلة دعمه الإنساني للشعب الصومالي الشقيق وخ- وختاما أتقدم لكم جميعا بجزيل, بجزيل الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في بلدنا الثاني الصومال سائلا المولى العلي القدير لجمهورية الصومال وشعبها الوفي التقدم والازدهار والأمن والأمان ka dambeyntii guddoomiyaga hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle weliba aan kuma hadnagay boqortooyada sacuudiga garab istaagowga iyo taageerowga noocyada shargadiisan lee marwalba siyaasa dadka iyo dowladda soomaaliyeed isu hoosta ka xariiqiya in tallaabadan sii xoojiyaas xiriirka walaaltinimo ee indhexayta lamada dala
waxaa maanta runtii sharaf nooc ah in ay noo joogaan wafdi culus oo runtii xaaladaha arrimaha bini-aadinimada iyo dalkan sidii dhibka ku jira uga bixi lahaa nagala shaqaynayo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dowladda boqortooyada sacuudi carabiya oo runtii ah dowlad walaal ah oo wax badan dalka soomaaliya ka qabatay khaasatan arrimaha humanitarianka iyo arrimaha ku saabsan maare masiibooyinka waxaan rabaa runtii inaan halkan idinkula wadaago dalka soomaaliya wuxuu runtii la tacaalayaa xaalado dhibaato oo aad u adag xaaladahaasoo ku saabsan cimilada ay abuurtay dalka soomaaliya sanadka oo labaiyo tobanka bilooda lix biloodoo ka mida waa abaar lix biloodoo ka midana waa dadka fatahaad ayaa qabanayso waxaan runtii dadka soomaaliyeed runtii abaartii dhammeyd oo soo martay waxay naga dishay afartan iyo saddex kun oo dad ayaa nooga dhintay abaartii kabacdi waxaa nagu dhacay fatahaaddii hadda dhacaysay oo ilniinada taasoo iyadana naga dishay boqol iyo labaatan qofood waxaad dareemi kartiin dhibka ay leedahay iyo xaaladda aan ku jirno waxaan runtii aad iyo aad u ammaanayaa boqortooyada sacuudi carabiya iyo hay-adda kin salmaan oo runtii aad iyo aad noola shaqeeyo waxay nala tegeen gobollada dalka waxaan aad iyo aad u ammaanayaa madaxa hay-addaas oo dalka soomaaliya joogo oo aan isla tagnay dadkii ay abaartu saamaysay jubbaland kadibna aan isla tagnay dadkii fatahaaddu ay saamaysay ee beledweyne waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinayaa runtii inay nala qabanayaan howlo badan oo ku saabsan arrimaha sidii dadku ay u naqalahaayeen dad gudbo oo dhibaatada ay ku jiraan ay ka baxaan una adkaystaan xaaladda runtii ay mataqaanaa ku sugan yihiin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wafdiga joogo waxaan leeyahay soo dhowaada wixii dhiman waxaan ku qaadan doonaa kulankaynna khaaska ah aad iyo aad ugu mahadsantiin